Dr Cabdinuur Maxamed Cusmaan, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Beledweyne, ayaa bulshada magaalada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan saameynta xanuunka xasaasiyadda. Xanuunkan ayaa ku dhaca maqaarka, indhaha, dhagaha, wejiga iyo qaybaha kale ee jirka, iyadoona haddii la daaweyn waayo uu isu beddeli karo infekshan saameyn xooggan leh. Dr Cabdinuur Maxamed Cusmaan ayaa ka warbixiyey saameynta xanuunkan.
xasaasiyadda maqaarka saameyn aada u badanay ku leedahay waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood qayb oo la dhaho psychological iyo social impact iyo sheeg qaybta u dambeysa oo ah physical impact xasaasiyaddu qofka saameynta ku keento waxaa ka mid ah qofkii inuu hurdi waayo kale inuu raaxa dararo dareemo inuu sheeg dadka ku dhex jiri waayo maanta hor jirkii uu iscuncunaayo xasaasiyaddu xasaasiyaddu waa fara badan tahay noocyo badan ay leedahay qayb ku dhacda isheeg maqaarka sidoo kale qaybo ku dhaca isheeg tubooyinka oo hawada qaado oo neefmareenka qaybo ku dhaca waxaa jira isheeg indhaha sanka dhegaha xasaasiyaddu aad u fara badan tahay marka waxyaabaha xasaasiyadda keeno oo ugu badan waxaa ka mid ah waxaa la yidhaha food baalka isheeg interaction ama daawooyinka xasaasiyadda ka imaata cuntada waxa ugu badan ee soomaalida xasaasiyadda ku keena waxay yihiin isheeg in dhibaatooyinkii cuntadinka aysan kala aqoon maxay allergy ku yihiin iyo maxayse ku ahayn sidaa daraaddeed qofkii wuxuu sameynaa wuxuu rabo iska cunaa isagoo baalka isheeg waxaa laga yaaba inuu allergy ku yahay cuntada allergy ku yahay laga yaabo oo wuxuu rabo iska cunaa sidaa daraaddeeda ugu wacan inuu qofkii markuu cuntadii cuno jirkii maqaarka oo barbararo cuncun au dareemo xanuun au dareemo raaxa darro iyo hurdarro darro au dareemo qofkii kuu imaana wuxuu kuleeyahay xasaasiyadda waxaa raba inaga daaweysid waxaana daawadii daawadiina waxay ku suurtageliyay in qofkii wixii daawada xasaasiyadda keenayay oo ahaa cuntooyinkii in qofku isa kontaroolo sidoo kale cunto keliya kama imaatay waxay ka imaataa xasaasiyaddu isheeg boorka cimilada isbeddelka cimilada ka imaataa waxaa kaloo ka imaata waxyaabaha la isku carfiyo oo udgoonka carafta sidoo kale waxaa ka imaataa dufta xoolaha ama dhawarta xoolaha ay ka imaataa waxaas o dhan qofkii in laga wacyigeliyo oo iska ilaalisho oo wuxuu u baahan yahay sheeg waqti uu geliyo ogaado xasaasiyadduna ma ahan cudur macnaha waxaa waaye xasaasiyaddu sidii lagu sheegaa waa difaaci jirka oo wax walba oo jirka dhibaato u keenayn u arka wax oo ilma aragto dhibaato jirka qalad ku ah qalad jirka soo galay marka jirkaasaa isweeraraya jirka isweeraraya difaaca jirka isweeraraya marka xasaasiyadda waxyaabahaasa ugu waaweyn hadda oo sheeg keeno